Xili lagu guda jiro bisha barakeysanee Ramadaan ayaa naafada ku dhaqan magaalada Jowhar oo laalaha muxsiniinta ka codsadeen in ay soo caawiyaan. Dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa isugu jira kuwa naafa ka ah aragga, maqalka, xubnaha jirka, isla markaana aanan awoodin in ay shaqaystaan. Qaar ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka oo la hadlay warbaahinta Isnaay ayaa codsaday in loo sameeyo anfurin lana caawiyo bisha barakeysanee Ramadaan.
waxaan idiga codsanaa anigoo waayahay oo ku hadlaayo een, codkii oo naafada naafada meeshaan wax walbaa lagu siinayay rooti iyo iyo cambuulo iyo shaah aa lagu siinayay wixii waa ka go-een bisha ramadaana lasoo galay waxaan idiga codsanaa in markaas lagu soo fiiriyo il raxmo intii muxsiniin oo wax baxsan karto een, inay soo fiiriyaan halahaasaa idiga codsanaa
Ee, waxaan ka codsanayaa dadweynaha degan bulshadooyinka qeybeeda kala duwan dalka iyo dibiddaba in dadkii naafada ahaa ay shaqaysan karin wax camal ay haynin bishii ramadaad oo barakeysneedna ay dhalatay lala rabo in la anfuriyo ninkii muslim oo ilaahay wax u dhiban inuu dadkan anfuriyo ninkii wax haastan inuu anfuriyo kii faqiir ee usan inuu faataxadan ugu soo kaalmeeyo waayo waxaan ula jeedaa dadkaa ma shaqaysan karaan laxaadkoodaa dhiman waxay haastaan ma leh waxay cunaan ma leh waxay ku anfuraanna ma leh waxaana leeyihi haddii layskugu naxariisto ilaahay waanuu naxariisanayaa bishaan waa bishii sadaqada nin welibo wax haasto wax baxso biri aday kaa horaysaa waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad haddaan inahay maamulka ayna maqlaayaan oo dowlgoboleedka hirshabeelle uukana waa inay gacan ka geystaan dadkan baahi lasii daalaan dhacaayo ee naafada dowlgoboleedka hirshabeelle ah dhanka kale gudoomiyaha ururka naafada gobolka shabeellaha dhexe xasan cabdulaahi iyo isaaq xiidar caqiil oo ah gudoomiye ku-xigeenka naafada ayaa maamulka hirshabeelle iyo hay-adaha samafalka ka dalbaday in ay soo caawiyaan dadkan tabaaleysan waxaan halkan dadweynaha soomaaliyeed iyo inta muxsina aan u gudbinaynaa bishii ramadaan inay noo bilatay Ee, dadkii oo naafada ahay ama dadkii danliidahay oo meeshaan iskugu nimaaday waxayna la sii jiray ee, subax hore rooti iyo gaxwa meeshaan laga bixi jiray xafiiskan galabtiina cambuulo ay dadkaas heli jireen hadda ramadaana la galay wixii waa joogsadeen waxaan rabnaa waa ummadda soomaaliyeed intii wax baxsanayso muxsinne aan ka codsanaynaa ummaddan inay soo fiiriso bil ramadaana la galay waxa waaye dadkii wixii lasii jiray waa joogsadeen dadkaa ninkii oo anfurku sadaqaysan karo ninkii timir dhiibi karo ninkii rubac sii karo waxa waaye dadkii dadkii naafadeed waa waa dhibaataysan yihiin maalmihii kale waa wax baa laga bixi jiray meeshaan subaxii boqol iyo konton qofood galabtiina laba boqolaa wax laga sii jiray meesha xafiiskan oo ilaahay dad oo muxsin oo wax ugu soo dhiibaa wax sii jiray haddana bil ramadaan la galay waa joogsatay wixii la bixi jiray marka bishaan fadligeeda ummadda inay wax la baxdo oo dadka wax kusoo sadaqaystaan ninkii timir sadaqaysan karo ninkii oo hal doolar sadaqaysan karo ninkii boqol doolar sadaqaysan karo ninkii kish badar sadaqaysan karo inay ummaddan kusoo sadaqaysato oo xafiiska ay keento saana idiga codsanaynaa ee caawimaad ay helaan si oo maaragtay ay ugu furaan maaragtay ee bisha barakaysan ee ramadaan ee marka waxaa waajib ah oo muqadasha war qof walba waajibku waa oo awoodi kara xaggana wax wax haysto maaragta ilaahi subxaana watacaala fadli iyo dhaqaalo u saaxiib kaga dhigay inuu maaragta waxtara dadka noocaasa oo masaakiinta ah inuu caawiyo ayaanu ka codsanaynaa insha allahu tacaala marka waxaan leeyahay dadka naafada gurmad degdeg ah lala soo gaaro bisha barakaysan ee ramadaan awgeeda dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa ah kuwa ugu nugul ee markaasi u baahan in la caawiyo